الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله باب السجود السجود ببابها على الأنف سنك لغو السجود سنك دولك لدغوه wasujuudi iyo sujuudii cala tiini dhoobada dusheeda lagu sujuudo qaala xadahanaa muusa muusa ibnu ismaaciil abu salma alminqari atabu atabudaki qaala xadahanaa hamaam can yaxya can abi salma qaala inطalaqtu waan dhaqaaqay ilaa abi saciidin اlkhudriy abu saciidin اlkhudri baan u tegay faqultu waxaan idhi alaa takhruju bina miyaanad inoo saarahayn ila nakli xaggaa dhirta timirta ah nataxadatd aynu sheekaysanne fakharaja waa baxay oo faqaala wuxuu ihi qultu waxaan ku idhi xadidnii iga waran abuu salama ayaa abu saciid ku leh maa samicta wixii aada maqashay min annabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka aada ka maqashay ee fii leylati alqadri leylatulqadriga ku saabsan qaala wuxuu yidhi abu saciid ictakafa waa ictikaafay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam cashra aluwali tobanka hore min ramadaana bisha ramadaan ka mida waictakafnaa macahu annaguna waan la ictikaafnay faataahu waxa u yimi jibriilu faqaala wuxuu yidhi ina aladii ka tatlubu aada baadi doonaysaa amaamaka waa kaa horeeya an leylatulqadrigu tobanka hore kuma jirtee waa kaa horeysa faictakafa waa ictikaafay alcashra alawsata tobanka dhexe faictakafnaa macahu waanu la ictikaafnay wa ataahu waxa u yimi jibriilio faqaala wuxuu uhi ina aladii ka tatlubu aada baadi doonaysaa amaamaka waa kaa horeeya qaama anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa kacay khatiiban xaalo uya mid khudbadaynaya sabiixata cishriina min ramadaan sabiixata cishriina subxii labaatanaad ee min ramadaana bisha ramadaan ka mid ahay fa qaala wuxuu yihi rasuulku man kaana kii ahaaday ictakafa mid ictikaafay maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam falyarjic ha noqdo fa inii aniga uriitu waa lay tusiyey leylata alqadriye wa inii aniga nusiitu haddana waa la ilowsiiyey habeenka ay tahay baa marka hore lay tusiyey haddana habeenkay tahay waa la ilowsiiyey ilowsiintaasina sabab bay lahayd hore inoo soo martay wa wa inahaa iyadu fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ayay ku jirtaa fii witrin weliba tiro kala dhiman bay ku jirtaa wa inii anigu ra-aytu waan arkay kaanii asjudu sidoo aan ku sujuudayo fii tiinin dhoobo iyo wamaa-in biyo dhexdood wa kaana wuxua saqfu lmasjidi masaajidka saqafkiisu jariida nakli laamaha geedka timirtaa wamaa naraa kumaanaan arkahayn markuu rasuulku sida allaha fi samaa'i samada shay-an ay min asaxaab shay daruura fa ja-at waxaa timi qascatun gobol yaroo daruura fa umtirnaa waa nolo roobeeye roob baa noo dahay oo bimacnaa waxaa xaqiiqowday riyadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam fasallaa binaa waana tukiyey annabiyu sala allahu calayhi wasalam xataa ra'aytu ilaa aan arkay ahara tiini dhoobada raadkeedii iyo walmaa-i biyaho calaa jabhati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka salaantiisa ama sujuuddiisa ku yaal wa arnabatihi iyo sankiisa caaradiisa alarnaba waa darafu alanf waa darafkaa hore ee sanka ayaa arnaba ledha tasdiiqa ru'yaa taasoo ahayd rumayn ilaahay subxaana wa tacaala riyadiisii uu rumeeyey xadiidu kitaabu siyaam buu inoogu iman doonaa meelaha bukhaari uu ku sheegay oo dhanna kuma jirto inuu rasuulku ictikaafay tobanka hore riwaayadan ayuunbaa la gaara bal waxa ahlucilmigu taa ay ka yidhaahdeen iyo axkaamta leylatulqadriga la xidhiidha baabkeedaynu ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala laakiin iminka shaahidku wuxuu yahay xadiidkani baabkeennan wuxuu ka khuseeyaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu sujuuday waxa uu dhigay jabhadda ama salaanta sujuudda iyo sanka labadaba dhulka ayuu dhigay oo waa ku sujuuday walihaadaaba dhoobadii lagu arkay rasuulka salaantiisa iyo sankiisa labadaba waxaana xadiidka daliishaday culimada yidhi waa waajib in sankana lagu sujuudaa oo salaanta la raaciya oo iyadoo cudurdaar uu jiro dhulku uu biyo iyo dhoobo uu leeyahay ayaanu nebi maxamed ka tegin asujuuda cala alanf inuu sanka uu ku sujuudo sanka sujuudda lagu sujuudaya haddaanay waajib ahaynna rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee dhoobada iyo biyaha ma dhex geliyeen sankiisa masalada markaa ku saabsan asujuudu cala alanf ahlulcilmigu waa isku khilaafeen waxaynu tilmaanay aimada qaarkood inay yidhaahdeen sanka in lagu sujuudaa waa waajib waa madhabu imaami malik raximah llah waana riwaayo laga soo wariyey imaamu axmed waxaa kaloo la xikaayooday ama la sheegay inuinuu madhabkaasi yahay qowl lilimaami shaafici waqad rajaxahu bacdu lmutaakhiriina min asxaabi shaaficiyada mutaakhiriinta qaarkood ayaa rajaxay qowlkaa shaafici laga soo wariye ee odhanaya sanka in lagu sujuudaa waa waajib in badan oo ka mida taabiciintiina waa laga soo wariyey saxaabadaba sida taawuus iyo nakaci iyo saciid binu jubayr cabdillaahi bnu cumarna wuxuu odhan jiray asujuudu cala alanfi taxqiiqu sujuud sanka in lagu sujuudaa waa xaqiijinta sujuudda oo qofkaan sanka ku sujuudini sujuuddiisii ma xaqiijin taawuus markii la weydiiyey alanfu min aljabiin qaala huwa khayruhu haddii uu ku gaabsado sanka oo qura oo salaanta dhulka aanu dhigin culimada yidhi sanka in lagu sujuudaa waa waajib waxay isku waafaqsan yihiin inaanu sankaasoo quri aanu ka gudahayn ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen bal waa sida ay u badan tahay madaahibta fuqahaduye sanka in lagu sujuudaa waajib ma aha waa sunna uun waxaana u daliila bay yidhahdeen inay sunno tahay rasuulku wuxu uhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin toddobaa lay amray inaan ku sujuudo haddii sanka in lagu sujuudaa ay waajib tahay dee sideed bay noqon lahaayeen waxaa kaloo ay yidhaahdeen taa waa laga jawaabi karaa waxaa la odhan karaa sanka wuxuu raaciyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaanta ayuu raaciyey cala aljabhati wa ashaara biyadihi calaa anfihi waxaa kaloo yidhahdeen toddoba lafood inaan ku sujuudaa lay amray buuri rasuulku dee sanka arnabadiisa ama caaradiisa horena laf ma aha oo carjawda jilicsan adilo kaloo ay deliishadeen oo dee ay ka mid tahay inaan axaadiidka qaarkood anfiga ama sanka aan lagu sheegina jabhada u la sheegay hore ayaynu u sheegnay waxaad markaa moodaa wallahu aclame inay xoog badan tahay adilada tusinaysa sanku inuu ka mid noqdo xubnaha lagu sujuudayaa inay tahay waajib min waajibaati asalaa baabu caqdi hiyaabi maryaha guntintaankoodii buu u baabiyey la gunto iyo washadiha adkeynta la adkeeyo maradii macnaa lagu soo gunto qoorta hadduu ninku go' qura haysto u is idhaahdo waa kaa dhici doonaa ama uu doonayo inuu ku wada asturo degta iyo cawrada inuu kusoo gunto qoorta waman dama iyo ka soo ururiyey ilayhi xaggiisa u soo ururiyey thawbahu maradiisii maradiisaa usoo qabtay guntigiisii idaa khaafa marka uu ka baqdo an tankashifa inay faydanto cawratuhu cawradiisu qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir qaala akhbaranaa sufyaan can abi xaazim wa salma ibnu dinaar abu xaazim can sahl ibni sacdi qaala kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yusaluuna kuwa tukada annaasna halkan arijaal buu uga jeedaa se riwaayaadka qaarkood inagu soo martay raggu waxay ahaayeen yusaluuna kuwa tukada maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ayay la tukan jireen wahum waxaalhum iyaguna caaqidu caaqiduu usarihim guntiyadooda kuwa ku guntay ay yihiin min asigari yaraan awgeed calaa riqaabihim qoorahooda ku guntay ku xidhay oo ma ma mu ahayn markaa mare ay wada huwan karaan oo qoorta ilaa cawrada hoose ay wada gaadhsiin karaan marka cawrada hoose intay ku asturaan bay halkaa qoorta ay kusoo xidhi jireen faqiila linnisaa'i dumarkii waxaa lagu yihi laa tarfacna ru'uusakunna madaxyadiina kor ha u qaadina xataa yastawiya arijaalu ilaa raggu ay eekaanayaan juluusan xaalo ay yihiin kuwo fadhiya oo bimacnaa ilaa sujuudda ay kasoo toosayaan maradiibaa gaabanoo waxaaba laga yaabaa dee xaggaa dambe inay cawrahoodu ka muuqato marka ilaa ay fadhiisanayaan dumarow madaxa kor ha u qaadina buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa xadiidku uu tusinayaa awalan nolosha adag ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay soo mareen taasina waxay tusinaysaa nolosha adduunye inaan ilaahay agtiisa qiimo ka lahayn hadday ilaahay agtiisa qiimo ka leedahayna dadka khayrka badnaa ee ilaahay uu jeclaa ayuu u badin lahaa una burin lahaa waxaa laga qaadanaya masaajidka rasuulku inuu isku furaa isu furaa oo dumarka iyo raggu ay isku daba tukanayeen wax xaa-ila ama wax kala teeda oo u dhaxeeya haba yaraatee aanu jirin faqiila linnisaa'i laa tarfacna ru'uusakunna waayo raggii bay arkayaan oo ay ku daba tukanayaan xataa yastawiya arijaalu juluusan bukhaari raximah llahu tacaala waxaa baabkan uu kaga hadlayaa nahyiga ku soo arooray in marada la laabo qofka tukanaya inuu maradiisa laabo ama maradiisa uu soo ururiyo nahyigaasi inuu ku saabsan yahay xaaladda aanay dani keenin laakiin hadday dani keento qofku uu ka baqdo cawradiisii inay muuqato oo ay faydanto inuu maradiisii waxa weeyaan soo qabsado gacmaha ku soo qabto iyo in maradiisii uu qoorta ku guntaa labaduba inay jaa-is yihiin macnaa ixtiraazan cala alcawraat iyadoo cawrada la ilaashanayo oo la asturayo ayaa baabkan uu u keenay bukhaari raximah llahu tacaala baabun laa yakufu shacran baabun laa yakufu qaban maayo celin maayo shacran timo macanaa qofkii marka uu tukanayo looma ogola inuu timihiisa celiyo marka kafu shacri yakuunu bicaqsihi waxa uu ku xaasilayaa in timihiisu ay dheer yihiino marka horeba uu xidho halkaa uu ka gunto kaasi timihiisii waa celiyey oo baabkan waa hoos imanaya wa biimsaakihi can an yaqaca cala alardi fii sujuudi iyo timihiisii marka hore yaanu xidhin be in marka uu sujuudo timihii dheera sidan ay u soo dhacaan uu dhulka ka celiyo dee farihiisa sidaa ama gacmihiisa sidaa si uu ugu celiyo labaduba waa kafu shacr wa kulluhu manhiyun canhu labadubana waa hoos imanayaan nahyiga iyo diidmada aynu ku arki doono xadiidkan soo socda qaala xadaثana abu nuعmaan qaala xadaثana xamaad wahuwa bnu زaydi can camr bni dinaar can طaawusi can ibni cabaas qaala wuxuu uhi umira الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka waxaa la faray an yasjuda inuu ku sujuudo calىa sabcati acdumin toddoba lafood walaa yakufa iyo inaanu soo celin oonu soo laabin thawbahu maradiisa walaa shacrahu iyo timihiisa toona marka kafiga macnihiisu waa addamu weyi alam najcal ilarda kifaata axyaaa wa amwaata alam najcal ilarda ay makaana yadumukum axyaaa wa amwaata miyaanan ka dhigin dhulka ayuu leey ilaahay subxana wa tacaala mid idinka waxa weeyaan idin koobsata oo bimacnaa idin celisa markaad nooshiin iyo markaad dhimataanba ay tadumukum calىa dahriha wa antum axyaa waidaa midtum fafii baطnihaa dhulku wuxuu idinku hayaa inta aada nooshihiin dushiisa oo idinkaa ku dul socdee ku dul noole dul degan marka aada dhimataanna dee dhulka waa tan laydinku aasaya oo hoostiisa ayaa dhulku idinku hayo idinku qarinayaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa in la nahiyey oo la diiday qofku marka uu tukanayo maradiisa inuu soo celiyo oo uu soo laabo manaa xagga hoose uu ka soo laabo ama gacmaha ha noqoto ama marada darafkeeda hooseba ha noqotee laakiin masalaada dhexdeeda marka uu laabitaankaa sameeyo ayuu nahyigani ku saabsan yahay mise ama salaada ka hor ha sameeyo ama salaada dhexeeda ha ku sameeyo marnaba maro laaban in lagu tukado lama ogola miyaa taa waxaynu kaga hadli doonaa baabkan soo socdaa baabun laa yakufu thawbahu fi salaa oo ay muuqato baan filayaa bukhaari raximah llahu tacaala labadaasi su-aalood ta waxa weeyaan uu rajaxay jawaabteeda waxaynu ka horeynaa markaa timaha timaha markaa qofku inuu laabo oo salaada ka horba uu laabo isagoo salaaddii weli aan gelin oo dib uu u xidho iyo isagoo salaada ku jira marka ay sujuudda ay soo dhacaan inuu celceliyo labadaba nahyigu waa ku dhacaya walihada wuxuu wariyey imaam muslim fii صaxiixi ana bna cabaas ra'aa cabdاllahi bn alxaariث yusalii wa ra'suhu macquusu min waraa'ihi fajacala yuxilu cabdullahi bni cabaas wuxuu arkay cabdallaahi bn alxaarith oo tukanaya oo timihiisuna halkaa dambe ay ka xidhan yihiin isagoo salaaddii ku jira ayaa ibnu cabbaas timihiisii inta uu faraha ula tegey ayuu furfuray falama insarafa aqbala ila bni cabbaasin faqaala maa laka wara'sii cabdullaahi bn alxaarith markuu salaaddii ka baxay ayuu ibnu cabbaas ku soo jeesto o uhi war adigii iyo madaxayga maxaa idinkala galay madaxayga maxaad ka fadhaysay buuhi markaan tukanayey faqaala inii samictu rasuula allahi yaquul inamaa mathalu haada mithlu aladii yusallii wahuwa maktuuf qofkaa iyadoo timihiisu dib ay u xidhan yihiin tukanaya waxa uu la mid yahay ka tukanaya isagoo garbaduub u xidhan ka garbaduub u xidhan dee waxay noqonaysaa inaanay gacmihiisu sujuudin sujuuddii ay ka hadhaan kan timihiisa dib u xidhay iyadoo timihiisu ay xaggaa dambe ka xidhan yihiin sujuudayaana dee timihiisii ayaa sujuuddii uu ka celiyey ile timaha waxaa la rabay inay la sujuudaan kadalika waxaa imaam abu daawuud uu wariyey inuu arkay saxaabigii abu raafic la odhan jiray alxasan ibn cali ibn abi aalib oo tukanayo qad garaza dafiiratahu fii qafaahu faxallahaa oo timihiisoo tidhcan oo timaha raggu inay dabtaan sida maanta dumarku ay u dabtaan caadadii waktigaa jirtay marka la eego shay caadiyaba ah walihaada baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laftiisu uu sameeyey sida tirmidi uu ku wariyey fi shamaa'il ashamaa'il almuxamadiya isagoo markaa timihiisii oo daban xaggaa dambe ku xidhay buu arkay oo faxallahaa waa furfuray failtafata ilayhi alxasanu muqdaban xasan ibnu cali ayaa daymooday isagoo salaaddii ku jira iyadoo cadha ay ka muuqato faqaala aqbil calaa salaatika walaa taqdab waar salaadaada iska wada buu yidhi isagoo salaaddii ku jiruu la hadlaya waxba ha cadhoonin samictu rasuula allahi yaquul dalika maqcadu shayطaan waxaan maqlay rasuulka oo leh timaha xaggaa dambe loo xidhayo marka la tukanayo waa maqcadu shayطaan maana shaydaanka ayaa ku fadhiisanaya aharkaasina waa sugan yahay labadaasi aharba waxay ku saabsan ama labada xadiidba in timaha la xidho walow salaada ka horba ha la xidhee amaa inuu qofku timihiisa celiyo isagoo salaada dhexeeda ku jira marka ay soo foorarsadaan xaaladda uu sujuudo waxaa ibnu siriin uu ka wariyey cumar ibnu khadaab radia allahu canhu inuu arkay annahu daraba rajulan kana yarfacu shacrahu biduhuuri kafi wuxuu arkay cumar ibnu khadaab nin tukanaya oo timo dheer leh oo timihiisu markay saa ugu soo dhacaan marka uu sujuudo sidaa u celinaya timihiisa marba sidaa u qabanaya waa garaacay cumar bn khaaab radia allahu canhu ninkaa wa qaala idaa طawala axadukum falyatrukuu yasjud macahu waar midkiin timihiisa hadduu dheereeyo haddaayo dee timuhu hala sujuudaani oo timaha sujuudda yaanu ka celinin cabdurazaaq baa musanafkiisa ku wariyey ibn lmundirna wuxuu ku wariyey kitaabkiisa alawsat ahlucilmiga badankooduna waxay ku tegeen kafu shacri waradduhu ama salaada ka hor ha la sameeyo ama salaada dhexdeeda inay tahay makruuh cilladu waa maxay haddii ay salaada ka hor tahay ee sababta loo diiday xadiidka abu raafic waa ku caddahay oo waa maqcadu shayطaan shayطaanka ayaa ku fadhiisanaya oo raka ka dhiganaya timaha qofku dib u xidhay waxaa kaloo ka mid a asbaabta loo diiday timaha waxaa la rabaa qofka inay la sujuudaan xadiidka ibn cabaas ee muslim warinaya waa kaa rasuulu ku tilmaamay inuu yahay mithlu aladii yusallii wahuwa maktuuf ka tukana ayuu la mid yahay isagoo garbaduub u xidhan waxaa kaloo arrintaasi ay u dhici karta haddee inay tahay takabur oo qofkani timihiisan hadduu dib u xidho isagoo ciidda ka ilaalinaya oo isla waxa weeyaan hadhow markaas sujuudda ayaa ciidda ay geli doonaan taana waxaa ku jira ba idha ahlucilmigu takabur iyo isweynaysiin qofkana dee waxaa la rabaa marka uu ilaahay u sujuudayo inuu meel iska dhigo isweynaysiinta iyo dee ilaalinta uu naftiisa quruxdeeda iyo waxyaabahaasi uu ilaalinayo oo haddii meeshu ay boodh tahayna inuu boodhkaa iska ilaaliyo maaha waa inuu ilaahay u tawaaduco si fiican uugu sujuudo haddii meeshu ay dhoobo leedahay ama biyo ay leedahayna sidaas oo kale waad aragtaa nebi maxamed baa caleyhi afdal salaatu watasliim wejigiisii sharafta badnaa biyaha iyo dhoobada dhex geliyey isagoo ilaahay subxaana watacaala u sujuudaya salaada dhexeeda haddii arrintaa uu sameeyo waxyaabaha aynu sheegnay waxaa raacaya dee qofku waa ku waa ku mashquulaya rasuulkuna wuxuu yihi ina fi salaati la shuglaa salaada waxaa ku jira wax qofka mashquuliya oo qalbigiisu inuu xagga ilaahay u jeesto uu khushuuco ayaa qofka la rabaa hadduu markaa dee timihiisii ka shaqaynayo marba tiba dib uu u celinayo timiuna joogi maayana markastoo uu sujuudo hoos bay usoo dhacayaan waxaa ka dhalanaysa inuu salaadiisi uu ka mashquulo ayaa ka dhalanaysa waayo masalada xukumkeedu haddaba waa maxay fuqahada badankoodu waxay yidhaahdeen waa makruuh macanaa karaahata tanziih oo xaaraan maaha laakiin culimaa xaadiidan daahirkeeda sidaa ka muuqata qaadatay oo yidhi waa xaaraan waa jiraan waxaa culimadaasi ka mida qolada daahiriyada la yidhaahdo iyo culimo kaleba waana qowlka uu doortay ibnu jariir aلطabari saaxibu tafsir wataariikh laakiin wuxu uhi laa icaadata calaa man facalahu lilijmaac qofka sidaa sameeya xaaraan buu ku dhacay timihiisa dib u xidhaa laakiin salaada inuu ku soo celiyaa dushiisa ma aha waa laysku waafaqsan yahay laakiin ibnulmundir xasanulbasri wuxuu ka soo raray qofka timihiisa celiya marka uu tukanayo inay tahay inuu ku soo celiyo salaadaas marka waxay odhan kartaa haddaba maxay ijmaaca ibnu jariir uu soo raraya ule waa laysku waafaqsanya salaadda inaanu ku soo celinahayn ijmaaca ibnu jariir uu soo rarayo waxaad fahmi kartaa baab lijmac haddaad akriday kutubta usuuli fiqhiga ahlucilmi maray ka hadlayan waxa dhaha ibnu jariir laa yactadu bikhilaafi alwaaxidi wاlithnayn ibnu jariir haddii masalada caalim ama laba caalim ay khilaafaan khilaafkooda waxba kama soo qaade waa ijmac buu iska yidhaahdaa marka masaladaasi ku baraarugsano ibnu jariir oo ijmac soo raraya haddaad aragto iska hubso waxaa dhici karta culimo masalada culimada kale ku khilaaftay inay jiraan laakiin maadaama ay yar yihiin waxba kama soo qaada ibnu jariir aabari qaacida ayay u tahay marka halkan iyadoo xasanulbasri uu khilaafay ou yihi salaada waa ku soo celinayaan ayaa ibnu jariir uu leeyahay ijmaac uu soo naqlinayaaba waxaana saxiixa arrintaasi inaanay banaanayn nahyigaa ku soo arooray awgeed iyo saxaabada rasuulka oo dee dad tukanaya intay gacmahooda ula tegeen timahooda furfuraya o axaadiid aynu ku aragnay xadiidka ibnu cabaas iyo ka abu raaficba baabun laa yakufu celin maayo thawbahu maradiisa fi salaati salaada dhexdeeda qaala xadaana muusa ibnu ismaaciil qaala xadaana abu cawaana can camri can taawuus can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal umirtu waxaa lay faray an asjuda inaan ku sujuudo calaa sabcatin toddoba yani acdumin lafood laa akufu shacran shacaran oo timana aanan celin walaa thawban marana aanan celin markaa timaha iyaga meel baynu iska dhigno xidha ama salaada ka hor ha xidha ama salaada dhexeeda ha ku xidhee ama ha ku celiye labaduba waa manhiyun canhu waa laysu diiday waana sida axaadiidda aynu akrinay ay tilmaantay laakiin maradi iyada waa laysku khilaafay nahyigu inuu koobsanayo xaaladda salaada lagu jiro iyada layskuma khilaafin laakiin waxaa laysku khilaafay haddii salaada ka hor maradiisii uu laabo oo tusaale ahaan surwaalkiisii buu laabay salaada ka hor isagoo laaban buu salaada galay ama base shaarkiisii ama khamiiskiisii uu gacmihiisa laabay hadda laabka laga warramayaa ma aha ka samayska marada ka mida oo iminka dee maryaheenu had ya jeer ale waa laabayen gacmaha iyo xagga hoosiyo waa ka laabayen kaama aha waxaa laga hadlayaa laab laabi inaad laabto maradii laabitaan aanay u dhalan dee marka hore oo samayskeeda aan ka mid ahayn oo iminka tusaaleaan shaarhkaaga ama khamiiskaagii gacmihiisa aada laabto amabase waxa weeyaan aada surwaalkaaga hoosta ka soo laabto ama khamiiskii aada kor saa usoo qabato markaad sii sujuudayso ama macaustii aada kor usoo qabato ade jaraar dadku halkan lugaha dhexooday kusoo ururiyaan macaustooda markay sii sujuudayaan marka arrintaasi ma waxay mamnuuc tahay un marka salaada lagu jiro oo sababta loo diiday waxay tahay qofkaa salaaddii ka mashquulayo dee maradan laabi laabisteeda iyo ilaalinteeda ku mashquulaya mise arrintani waxay mamnuuc tahay xataa haddii salaadda ka hor la sameeyo oo iyadoo maradii laaban salaada la galo bukhaari waxaa ka muuqda dee baabkan ama tarjamadan uu halkan ku qoray inay arrintani ku saabsan tahay uun salaada dhexdeeda waxaana markaa bukhaari raximah llahu tacaala uu deliishanayaa laabitaankan la diiday waxaa la raaciyey xubnaha la amray inuu qofku ku sujuudo umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin laa akufu shacaran walaa hawban yacnii qofku sujuudda goormuu samaynaya xubnahan uu ku sujuudayaa fi salaa sooma salaadda marka uu ku jiro dee maradan loo diiday inuu laabana waa salaada dhexdeeda haddaad tiraa timuhusoo kuwan la socdana timaha iyaga daliil kaleo xadiidan ka baxsan baa loo helay oo tilmaamaya xataa haddii la laabo salaada ka hor iyagoo laabana salaada la galo in arrintaasi ay tahay mid laysu diiday qowlkan markaa bukhaari raximah llahu tacaala uu rajaxay oo ah ikhtisaasu dalika fi salaa in arrintani salaada dhexeeduna ay ku gaar tahay oo salaada dhexeeduna aan la ogolayn maryaha la laalaabayo waa qowlka uu ku tegey imaamu maalik raximah llahu tacaala oo imaamu maalik wuxu yihi haddii salaada ka hor uu laabo oo sababta uu laabayaa salaada awgeed aanay ahayn sabab kale waxa weeyaan uu u laabay hadda iska ilaali oo imaamu maalik laftiis wuxuu leeyi haddii salaada ka hor uu laabo salaada awgeedu u laabayo isleeya salaaddii baad gelaysaaye maradaadan iyo aanay kaa boodhoobinoo ciidda aanay kaa gaadhina sii laab taa lafteeda imaamu maalik waa diiday oo wuxuu leeyahay taa lafteedu ma banaana oo dee kibir iyo salaaddii inuu iska weynaysiinayo salaada dhexeeda inuu ku boodhoobo ama dhoobo ama qoyaan uu taabto inuu iska ilaalinayo taasi tusinaysa salaada dhexeeda hadduu ku laabo iyo salaada ka hor hadduu laabo laakiin salaada awgeedu u laabayu isleeyahy markaad salaada tukanaysa maradaas yaanay kaa boodhoobin ama aanay kaa qoyin ama aanay kaa dhooboobin dhoobada aanay kaa gaadhin waa manhiyun canhu buuhi imaamu maalik raximah llahu tacala laakiin haddii ujeedo kale u laabo intaanu salaada gelin arrintaasi mid laysu diiday ma aha laakiin ahlucilmigu waxay u badan yihin in salaada ka hor hadduu laabo iyo salaada dhexeeda hadduu laabo ay isku xukum tahay waana sida awsaaci iyo leyth iyo imaamu shaaficiyi ay ku tegeen saxaabo badanna laga soo wariyey sida ibnu mascuud iyo xudayfa iyo ibnu cabaas iyo abu raafic wakayruhum cabdiraxmaan ibni abi leyla kana yuxilu shacrahu wa yanshuruhu ida araada asalaata wa yacqisuhu bacda dalika waxaa mid timihiisa dib u xidha timihiisa mid furfura timaha dib u xidhan marka salaada uu gelaya salaadda maruu ka baxaana haddana dib uu xidhan jiray markaa saxaabadaasi waxay u arkeen marada iyo timuhu inay isku xukum yihiin oo salaada ka hor aan dib loo celin karin salaada dhexdeedana aan dib loo celin karin sidaasi ayaa axwada laakiin waxaa daahir ah oo daliil ahaan waxa weeyaan daahir ah sida bukhaari iyo imaamu maalik ay rajaxeen oo ah salaada dhexdeeda uun in laysu diidan yahay laabitaanka marada had iyo jeer alana dee salaada awgeed baa dad fara badan ee u laabaan raggaa saraawiisha xidhan ee isbaalkii la diiday la xaaraantimeeyey samaynaya masaajidka markay soo galaan waxaad arkaysaa iyagoo wada laabaya markaan arka had iyo jeer ale su-aal baan isweydiiyaa talow marka raggaa marka hore masaajidka ay ka maqan yihiin surwaalka jiidaya qur-aanta ka hoosaysiiyey masaajidka talow markay soo galaan maxay u laabaan waxaa nafteeda ugu jawaabaa waxa fii qaraarati anfusihim waxa u muuqata oo ay dareensan yihiin arrintani inaanay sax ahayn oo xogay foolxumo ay tahay walihaada baa fii xaali salaa salaadda markay gelayaan ay ka dadaalayaan isbaalku iska ilaalinayaan markay salaada dhammaystaanna ay sii daynayaan hada waa khata arrintaa salaada dhexeeda foolxumo ku ahi salaada markaad ka baxdana waa foolxumadii un markaa surwaalkaaga hauba baahin inaad laalaabto marka horeba qur-aanta ha ka sarreeyo camalan biaxaadiidi nabiyi calayhi salaatu wasalaam iyo macaustaada iyo khamiiskaaga iyo maryahaaga oo dhanba baabu tasbiixi tasbiixdii buu baab yahay waadducaa iyo ducadii fi sujuud sujuudda dhexeeda lagu ducaysto sujuudda dhexeeda lagu kulmiyo tasbiix subxaana rabbiy alaclaa la idhaahdo wabixamdihi duma ansixine subxaana rabbiy alaclaa un baa lagu joojinaya wabixamdihi may ansixin laa fi rukuuc walaa fi sujuud subxaana rabbiya alcadiim weeye rukuucdu sujuuduna waa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi in la raaciyaa xadiidka waa ku soo aroortay laakiin may ansixin waa ziyaada hayru haabita wey waana sida sheekhu albani ku taxqiijiyey kitaabkiisa irwaa اkhaliil ayaad xadiidka takhriijkiisa aad ka akriyi karta wain khaalafa dalika fii kitaabihi sifatu salaa aba khilaafaba arrintaa kitaabkiisa sifatu salaa markuu axaadiidaa soo arooriyey markaa tasbiix iyo ducaa baa la kulminayaa buu leeyahy sheekhu sujuudda dhexdeeda qaala xadaana musadad qaala xadaana yaxya ibnu saciid alqaطaan can sufyaan sufyaan ibnu saciid athawri qaala xadaanii mansuur can muslim can masruuq ibn lajdac abu caaisha alwaadici can caaisha radia allahu canha anaha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa yughiru mid farabadiya an yaquula inuu yidhaahdo fii rukuuci rukuucdiisa dhexeeda iyo wasujuudi sujuudiisa dhexdeeda subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii yata'awalu lqur'aana ay yacmalu bilqur'aan isagoo qur-aanka ku camal falaya oo ta'wiilku macaani ayuu u yimaadaa macaanida ta'wiilku le waxaa ka mida bimacna tafsiir ayaa ka mida tafsiirka ayaa ka mida waana sida uu isticmaalay ibnu jariir baabu ama wuxuu idhaha ta'wiilu qowli llahi tacaala ay tafsiru qowli llahi tacaala weeyaan macnaheedu waxaa kaloo taawiilku u yimaadaa sarfu lafdi can daahirihi in lafdiga ama kelmadeedii kelmadii daahirkeedii laga leexiyo wixii bimacnaa markiiba laga fahmaayey waxaan ahayn lagu fasiro oo tusaale ahaan ataa amru llahi falaa tastacjiluu ataa waa ficil maadi wuxuru dhacay ayaa dee daahirka kelmadaas weyna tusinaya in la idhaahdo ataa waa bimacnaa saya'tii xaqiiqatan dhab ahaan waa iman doonaa dee waa ta'wiil waxaa kaloo ta'wiila in yad la idhaahdo waa bimacnaa alqudra oo bal yadaahu mabsuutataan la idhaha alyad almaqsuud biha waa alqudra marka lafdiga ama kelmadda macnaha ka muuqda aladii yatabaadaru minha ila alfahm macnahaasoo qofku markuu akriyo markiiba dee fahamkiisa usoo degdegaya midaan ayn haddii lagu fasiro ta'wiil baa la yidhaahdaa haddii deliil loo hayo bimacnaa tafsiirun buu noqonayaa madmuum ma aha oo iminka ataa amru llahi falaa tastacjiluu ataa bimacnaa saya'tii waxaynu u nidho maadiga mudaaric aynu ugu fasiray dee amarka ilaahay weli wakhtigaa ilaahay sidaa u lahaa ma iman dee qiyaamiina ma dhicin cadaabkii nimankaa loogu goodiyeyna ma dhicin marka dhab ahaan waa iman doonaa oo isagoo arrinkaasi arrin mustaqbali oo soo socda waxaa maadiga looga cabiray litaxaquqi inay tahay arrin xaqiiqatan iyo dhab ahaan dhici doonta taawiilku haddaanu deliil lahaynna waa madmuum bal adilada uu khilaafsan yahay sida taawiilka ahlulbidacu ay ku sameeyeen ilaahay sifaatkiisa oo yaddii ay qudro ku fasireen oo wejigii daata ay ku fasireen oo raxmadii ay leeyihin waa iraadatu alihaaba ama athawaab qadabkiina ay leeyihin waa iraadat alciqaab hada wa taأwiil madmuum waayo deliil baanu lahayn min alqur'an wa min الsuna wa min aqwaali salaf اluma waxaa kaloo taawiilku u yimaadaa bimacnaa alcaaqiba dalika khayr waaxsanu taأwiila ay caaqibatan weeyaan macno waxaa kaloo u yimaadaa bimacna alcamal oo fulanu yataأwalu qowl اllahi taعala haddii la bmacna yacmalu bihi weeyi ama taawala qowl اllahi tacala ama taawala qowl nabiy alayh الsalaatu wasalaam sidii uu ka fahmay buu ku camal falay weeyaan macnaheedu marka caaisha marka laleeyahy taawal qur'aana qur'aanku rasuulu ku camal falayey qur'aankuna uu ku camal falayeyna waa qowl اllahi tacaala ida jaءa nasr اllahi wاlfatx wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fi diin اllahi afwaaja fasabix bxamdi rabika wاstakfirhu inahu kaana tawab fasabix bixamdi rabbik wastakfirhu aayaddaasi ay rasuulu ku camalfalayeen laakiin caaisha waxay tidhi qur'aanku ku camalfalayay waa min baabi iطlaaqi اlkuli wa iraadat اljuzi qur'aankii oo dhan ayay sheegtay laakiin qur'aanka suurad gaara weliba aayad gaara oo ka mida ayay ujeedaa waa fasabix bixamdi rabbika wastakfiruu inahu kaana tawaaba oo rasuulka ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku yihi ilaahay nasrigiisu markuu yimaado iyo fatxigu waa fatxu maka ood aragto dadkoo koox koox ilaahay diintiisa usoo gelaya ilaahay u mahadnaq shukrigana waxaa ka mida in ilaahay loogu mahadnaqo bilcamal oo cibaado qofku uu sameeyo idaa tajadadat lahu nicma markay nicma usoo cusboonaato inuu cibaadadii ziyaadiyo cibaadada markaa halkan rasuulka la yidhi ziyaadi waa atasbiixu wataxmiidu walistikfaar waa inuu ilaahay xumaanta ka nasaho ama aanuu mahadiyo dembi dhaafna ilaahay subxaana watacaala uu weydiisto markaa aayaddu sida aad aragto dee salaada dhexeeda sidaa samee rasuulka laguma odhan laakiin maadaama salaadu ay tahay ashrafu lmaqaamaat oo rasuulku yihi asalaatu waa khayru mawdicin meel la istaago iyo arrin markaa la qabto waxa u khayr badan salaada ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam tasbiixda iyo taxmiidda iyo istikfaarta la amray uu salaada dhexdeeda ka yeelay laakiin xadiidka duruqdiisa qaarkood waxaa ku soo arooray fi saxiixi muslim in rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadun aanu ku gaar yeelin dikrigane khaariji salaana uu la iman jiray oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku camalfali jiray xadiidku waxaa markaa daliil u yahay in sujuudda dhexdeeda lagu ducaysan karo rukuucda iyada waa la ysku khilaafay ahlucilmiga badankooda waxay ku tegeen in rukuucda dhexdeedana lagu ducaysan karo oo waxaa hore inoo soo martay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam dikrigan uu ka yeelay fii rukuuci wa sujuudi xadiidkanna waaba ku cadday kaana nebiyu yukhiru an yaquula fii rukuuci wa sujuudi rukuucda iyo sujuuddaba wuxuu badin jiray inuu yidhaahdo subxaanaka allahuma rabbana wabixamdig allahuma akfir allahuma akfir liina dee waa ducaa marka rukuucda dhexdeeda rasuulku inuu ku ducaystay bay taasi daliilutay culimada badankooduna waxay ku tegeen in rukuucda dhexdeedana lagu ducaysan karo ibnu mascuudna waa laga soo wariyey laakiin imaamu maalik wuxu uhi waa makruuh in rukuucda dhexdeeda lagu ducaystaa waxaanu xujaystay xadiidka ibnu cabaas ee muslim warinayo ama arukuuc facadimuu fiihi rabba wa ama asujuud fajtahiduu fiihi min adducaa rukuucda dhexdeeda ilaahay weyneeye sujuudda dhexdeedana waxaad ku dadaashaan ducada xadiidkaana jawaabta ahlucilmigu ay ka bixiyeen horeynu sheegnay oo macanaa xadiidku mafhuumo lahaa oo maaha macnaheedu rukuucda ilaahay weyneeyo ha ducaysanina maaha macno sujuuddana ducaysta oo ilaahay ha weynenina maaha macno ee sida sujuudda dhexeedaba ilaahay loo weyneyn karo loo nasihi karo ee dee subxaana rabbiya alaclaa loo odhanayo ayaa rukuucda dhexeedana loogu ducaysan karaa waxaa kaloo la odhan karaa xadiidku wuxuu tusinayaa in ay noqoto sujuuddu mid ka duco badan rukuucda oo rukuucda dhexdeeda inaan ducada aan la farabadinahayn haddii la ducaystaba ayaa xadiidku uu tilmaamayaa dee rasuulkana calayhi salaatu wasalaam lagama soo warin duco fara badan oo oo uu ku ducaystay rukuucda dhexdeeda ee allahuma akfir liidaas ayaa laga soo wariyey taasina macnaa waa duco kooban weeyi marka waxaa la odhan karaa rukuucda dhexeeda waa lagu ducaysan karaa laakiin duco kooban sujuuddana waa lagu ducaysan karaa laakiin sujuudda waa in ducada la farabadiyo oo aada loogu dadaalo baabu lmukti nagaanshihii buu u baab yahay bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda manaa lagu nagaado qaala xadaثana abu nuعmaan qala xadaثana xamaad can ayuub can abi qilaaba ana malik bn اxuwayriث qaala liaصxaabihi wuxuu ku yihi asxaabtiisi alaa unabiukum miyaanan idinka warramayn salaata rasuuli اlahi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu yidhi abu qilaaba wadaaka waktigaasina oo hadalkaa yidhina ama wadaaka hadalkaasina wuxuu dhacay fii gayri xiini salaatin salaad waktigeed wakti aan ahayn manaa iyadoo salaad faral aanay taagnayn weeyaan macnaheedu faqaama waa kacay ee uma jeedo wakhtiyadii salaadda laysu diiday uma jeedo iyadoo wakhtiyadii salaadda laysu diiday lagu jiro ayuu salaad dadka tukinayey maalik bn xuwayrith uma jeedo ee wuxuu u jeedaa iyadoo salaad faralo waktigeedu aanu taagnayn faqaama waa kacay uma rakaca waa rukuucay fakabara uma rafaca ra'sahu faqaama waa istaagay hunayatan waxoogay oo ictidaalkii waxoogay buu ku sugnaa waayo cindii su'aal cindii su'aal man sayujiibu calayh su-aal baa halkaa ka soo baxday yaa ka jawaabaya intaanu sheegin su-aasha yaa ka jawaabaya walaa axad su-aasha soo socotaan sheegi doono kuma diyaaro inuu ka jawaabo aye axmed waayo su-aashu waxa weeye hore waxaynu usoo taqriirinay adilo badanna aynu u sheegnay in la dheeraynayo ictidaalka alqiyaam bacda arukuuc qiyaamka rukuucda ka dambeeya halkana wuxuu yihi saxaabigu faqaama ama abu qilaaba wuxuu yihi maruu ka warramayey salaadii malik ibnu xuwayrith ee salaada rasuulka uu ku tusaalaynayey faqaama hunayatan in yar buu istaagay sidaa la ysu waafajinayaa waynu sheegnay sida loo jamcinayo dersi hore aynu ku sheegnay cabdulqaadir aلsu-aal taxawala ilayk ya cabdulqaadir nacam axaadiida hore waxay tusisay taطwiil اlqiyaam bacda aلrukuuc inuu rasuulku dheerayn jiray taagnida rukuucda ka dambaysa xadiidkanna gaabin buu tusinaya goormuu gaabin jiray goormuu dheerayn jiray hada huwa su-aal goormuu gaabin jiray goormuu dheerayn jiray labaduba inay dhaceen waa ka muuqataa axaadiida lakiin marka mataa kaana yuطawil wamataa kaana yuqasir la nacam aye waayahay salaad salaadii faralka ahay rasuulkuu tusaalaynaya weli su-aasha waa qaa'im mataa goormuu dheerayn jiray rasuulku ictidaalka goormuusa gaabin jiray nacam maxamed saxiix yaani asalaatu nabiga kaanat mutanaasiba maynaan hor sheegin markuu dheereeyo qiraa'ada iyo rukuucda iyo sujuudda ictidaalka waa dheerayn jiray kuwa markuu gaabiyana ictidaalkuna waa la gaaban jiray saasaa la ysku waafajinaya axaadiid uma sajada waa sujuuday uma rafaca ra'sa madaxiisu kor u qaaday hunayatan waxoogay yar oo bimacnaa fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood laftiisu waa gaabnaa oo goorma ayuu gaabnaa waa sidii hore o kale macanaa marka uu dheereeyo qiyaamkiiyo rukuucda iyo sujuudda ictidaalka iyo fadhiga u dhexeeya labada sujuudoodna waa dheerayn jiray marka rukuucda iyo sujuudda iyo qiyaamku ay gaaban yihiinna waa gaabin jiray labadaba fasallaa waa tukaday salaata camr ibn salm ibnu salima oo ah shaykhina hada sheekheennan sidiisoo kale uu tukaday qaala ayub wuxuu ihi kaana yafcalu wuxuu samayn jiray shay-an shay lam arahum aanan ragga yafcaluuna iyagoo samaynaya kaana waxaa yaqcudu mid fadhiista fi athaalitati aw araabica ragcadda waxa weeyaan saddexaad ama ragcadda afraad ragcadda afraad inuu fadhiisanayo atixiyaadka uu fadhiisanayo ishkaal bay leedahay ishkaal ma leh haddaba muxuu yihi ragcadda saddexaad ama ragcadda afraad buu fadhiisan jiray macnaa waxa weeyaan macnuhu markuu ragcadda afraad u kacayo waa dhammaadkii ragcadda saddexaad soo maha waana bilowgii ragcadda afraad walihada bui fi thaalitati aw iraabica ragcadda afraad markuu u kacayo intaanu kicin buu fadhiisan jiray waa jalsat listiraaxa si aynu arki doonno insha allahu tacaala baabka dambe marka ma waxaa la odhanayaa ragcaddii saddexaad way dhammaatay oo waa ragcaddii afraad bilowgeeday dhacday jalsatulistiraxadu mise waxaa la odhanayaa waa nihaayada ama dhammaadka ragcaddii saddexaad walihada bui fi thaalitati aw iraabica qaala wuxu uhi faatayna nabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulkaan u nimi faaqabnaa cindah agtiisaanu ku nagaanay faqaala wuxu uhi low rajactum haddaad ku noqon laydeen ilaa ahliikum markuu arkay inay u boholiyoobayaan inay reerahoodii ku noqdaan ay u xiisoodeen salluu tukada buu ihi salaata kada salaada iblaayo fii xiini kada waktigaa tukada awqaatu salaa buu baray salluu salaata kada fii xiini kada faidaa xadarat isalaatu salaada waktigeedu markuu yimaado falyuadin axadukum midkii inuun ha idin tukiyo walyaumakum haydin tuki falyuadin ha idin eedaama axadukum midkiinun walyaumakum haydin tukiyo akbarukum kaydinku weyni waayo waxay ka sinaayeen xagga cilmiga iyo waktigii waxa weeyaan ay islaameen iyo qur-aanka intaba waa ka sinaayeen walihaada da-da ayaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam ku kala hormariyey qala xadaana mxamed bn cabdiraxiim qala xadaana abu axmed maxamed bn cabdillaahi aلzubayri qala xadaana miscar can اlxakm can cabdiraxmaan bni abi leyla can اlbara qaala wuxuu uhi kaana wuxaa sujuudu nabiyi salى اllahu aleyh wasalam warukuucu waqucuudu kaana wuxaa sujuudu nabiyi salى اllahu aleyh wasalam rasuulka sujuuddiisi iyo warukuucuhu iyo waqucuudu fadhigiisii bayna sajdatayn labada sujuudood u dhaxeeyey qariiban kuwa isku dhow dhow min asawaa xagga isku mid noqoshada qala xadaana sulaymaan bnu xarbin qala xadaana xamaad ibnu zaydi can haabiti can anasi radia allahu canhu qaal inii anigu laa aalu ka gaabin maayo an usalliya bikum inaan idin tukiyo idiin tukiyo kamaa ra'aytu sidaan arkay annabiya sala allahu aleyh wasalam rasuulka yusalli binaa noo tukinaya qaala haabitun wuxuu uhi kaana anasun anas wuxa yasnacu mid sameeya shay an shay lama ara kumaana idin arkayn tasnacuuna idinkoo samaynaya marka xaaladdu waa isbedeshay taqsiir iyo gaabin iyo dayac baana dadka dambe salaadooda galay kaana wuxa idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor uga soo qaado min arukuuci qaama waa istaagi jiray xataa yaquula ilaa uu yidhaahda alqaa'ilu ka yidhaahdaa qad nasiya mala waaba ilaababa inuu salaad ku jiraba yaana dheeraynta uu dheereeyey awgeed qiyaamkaa ka dambeeya rukuucda wa bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda ayuu bimacnaa fadhiisan jiray xataa yaquula ilaa uu yidhaahda alqaa'ilu ka odhanaya qad nasiya mala waaba ilaayaba manaa dheeraynta uu dheereeyey awgeed marka axaadiidani waxa ay tusinaysaa in fadhi uu u dhaxeeyo labada sujuudood sida raajixa fadhigaasina waa rukun min arkaani salaa in tumaaniino iyo xasiloonin lagu sameeyana waa rukun arkaan salaada ka mid a xadiid almusii salaata ayay ku soo aroortay in la dheereeyo haddii salaada qaybeeda kale ay dheer yihiinna iyaduna waa mid ah sunno ka sugnaatay rasuulka caleyhi afdal salaati watasliim waxaa markaa hadalkan haabit uu tusinayaa iyo hadalka ayuub uu yidhiba in waxa weeyaan ay la hadlayeen dad iyagoo aan salaada marka ay tukanayaan aan dheerayn jirin fadhiga u dhexeeya labada sujuudood waana sida iminka salaadeennu ay tahay undur ilaa ayi imaam imaam kasta eg fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood hadduu dheereeyo qiraa'adii iyo qiyaamkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii mar walba kaasi waa gaabanya waxaa laga yaabaa saddex jeer adoon subxaana rabbi alaclaa waxaanu jeer rabbi ikfirle adoon odhan inuu markiiba sujuuddii uu ku noqdo wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar qala fi hadihi ariq qala haabit kana anas yasnacu shaya lam arakum tasnacuuna ila akhirih ishcaar biana man khaatabahum kanuu laa yutiiluuna aljuluusa bayna sajdatayn hadal marka aada u qiimo badan weliba xaafid ibnu xajar oo fuqahada ahlulxadiidka ka mida aada uu ugu soo celceliyo ayaa halkan ku qoran walakina asunata ida habatat laa yubaali man tamasaka biha bimukhaalafati man khaalafaha wabillahi almustacaan laakiin sunnadu mar hadday sugnaato qofka sunnadaa qabsaday inuu u aabba yeelo ma aha qofka khilaafay khilaafitaankiisa waxbaa ka soo qaadan ila isaga ayaa khaldane mar haddii waxaad ku camal falaysaa uu yahay sunno uu yahay wabillahi almustacaan waxaa markaa intaan raacinaynaa bukhaari fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya dikri la odhanayo ma sheegin lannu ma jiro xadiid shardiga bukhaari waafaqsanoo oo masaladaa ku soo arooray waxaa markaa masaladana ku soo arooray laba xadiid xadiidka koowaad waa xadiid ibni cabbaas oo tilmaamaya in la odhanayo allahuma kfir lii waarxamnii wacaafinii wahdinii waarzuqnii riwaayaadka qaarkoodna wajburnii baa ku jirta abu daawuud iyo tirmidiya baa wariyey laakiin sanadkiisa waxaa ku jira nin la idhaahdo kamil abulcalaa oo aimadu markaa ay isku khilaafeen anaa xaaladiisa iyo xukunkiisa aimo aad u fara badan inaynu daciif yahay tilmaameen oo imaamu nasaa-i uhi laysa bilqawiy takalama fiihi gayru waaxid buu ihi ibnu rajab alcuqaylina wuxuu ku sheegay fi ducafaa ibnu cadina wuxuu ku sheegay fi lkamil ibnu xibaanna fi lmajruuxiin waxaanu sheegay ninkaa in lagu imtixaamay qalbu lasaniid inuu asaniidda uu qalbin jiray ama isweydaarin jiray oo xadiid mursala uu ka dhigi jiray xadiid waxa weeyaan marfuuca mawquuf uu ka dhigi jiray mutasil uu ka dhigi jiray mursal mawquufna marfuuc uu ka dhigi jiray marka arrintaasi markii ay aada ugu badatay ee ay gaadhay xad fool xun ayaa batala alixtijaaju biakhbaarihi buu hi ibnu xibaan akhbaartiisa in la xujaystaa ay burtay wakadalika hadalkaasoo kale ayaa alimaamu dahabi uu ku yidhi kitaabkiisa almiizan miizan اlictidaal fi tarjamati kamil abulcala waxaa kaloo raacda cillo kaloo xadiidkan uu warinayo waa la ysku khilaafay ma mawsuul baa ruwaadda ka warinaysaa mar waxay ka dhigeen mawsuul marna waxay ka dhigeen mursal bay ka dhigeen waxaa kaloo xadiidka ibnu cabaas waafaqsan xadiid laga warinayo bureyda lakin isnaadu daciif jiddan aahaar saxaabada qaarkood laga soo wariyey sida cali oo kalena waa jirta marka xadiidkaas isagu waa daciif halkaa inaga dhig xadiid xudayf ayaa isna baaba ku soo arooray ana nabiya kana yaqulu bayna sajdatayn rabi ikfir lii waxaa wariyey xadiidu xudayfa imaamu abu dawuud wanasaa-i wa bnu maaja ayaa wariyey waana xadiid صaxiixa imaamu axmedna waxa uu jeclaan jiray in bayna sajdatayn dikriga lala yimaado waاstaxaba axmed ma fi xadiidi xudayfa wa qaala yaqulu rabi ikfir lii ثalaaثa maraat saddex jeer buu rabi ikfir lii odhanayaa u aw culimada qaarkood ama badankoodu ma fi xadiidi ibni cabaas bay ku tegeen waynu tilmaanay in tasxiixiisa iyo tadciifkiisa laysku khilaafsan yihi imaamu axmedna ma fi xadiidi xudayfa isxaaq ibnu rahawaya oo imaamu axmed saaxiibkii ahina wuxu uhi yaqulu rabi ikfir lii aw maa shaaa ama wuxuu doono ayuu odhanayaa oo bimacnaa al labada xadiidba waa sugayaa sida muuqato cala tanwiici buu ku xambaaray in rabi ikfir liina la odhan karo dikrigaa kale allahuma kfir lii waarxamnii wacaafinii wahdinii warzuqniina la odhan karo laakiin waxa uu baraarujiyey isxaaq ibnu rahawaya haddii rabi ikfir lii la idhaha saddex jeer baa lagu celinaya sida imaamu axmed ba uu yidhi laakiin dikrigaa kale dheere xadiidka ibnu cabaas ku soo aroray haddii la akriyo isaga saddex jeer lagu celin maayo mar qura ayaa lala imanaya wallahu aclam waxka bilaahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed